for the first time in the club, but this feels like a deja vu.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bartaannu internetka ku leenahay ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniina bisha abrilna waa koob iyo toban sannadka labada kun laba iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukaay qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayadana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan isku dheelitirka cunnada xilligan oo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waa anoo maxamed faarax kibaar macallina ka jaamacadda caalamiga hoon ee magaalada boorama jaamacaddaas oon ka dhigo kuliyadda cuntada iyo nafaqada aan ka dhigo koorsooyin ku saabsan cuntada iyo nafaqada
waxaa kaloo aad maqli doontaan gabdha isxilqaamay oo qardho ku dayactira buugaagta iyo kutubada jeexjeexma si ay bulshada uga faa'iidaystaan kaalmihii qhasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ciidamada israa'iil ayaa axaddii qaaday howlgal cusub oo milatari kaasoo horseed u noqday dhaawaca iyo in dad badan xabsiga loo taxaabay sida ay sheegeen ilawareedyo falastiiniyiina howlgalkan ayaa ka dhacay magaalada jiniin oo ah goob ay ku xoogan yihiin kooxaha hubaysan ee falastiiniyiinta halkaasoo weerarkii ugu dambeeyey ee tal abiib uu ka soo ambaqaaday wasaaradda caafimaadka falastiin ayaa sheegtay in ciidamada israa'iil ay koonfurta daanta galbeed ku dileen haweenay falastiiniyada balse ciidanka ayaa xaqiijiyey in ay toogteen qof ay ka shakiyeen sidoo kale xalay ciidamada ammaanka israa'iil ayaa dilay haweenay kale oo falastiiniyada oo mindi ku weerartay nin boolis ah bartamaha magaalada alkhaliil ee ku taalla koonfurta daanta galbeed ee la haysto sida uu sheegay afhayeen u hadlay booliska weerarka ayaa ka dhacay agagaarka masjidka ibraahimi oo ah goob barakaysan oo ay ku badan yihiin muslimiinta iyo yuhuudda fiidnimadii axaddana wiil falastiini ah ayaa sidoo kale lagu dilay rasaas ay askarta israa'iil ku fureen meel u dhow beytalaxam sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka falastiin oo iyadu ku dhawaaqday in uu ahaa koob iyo labaatan jir lagu magacaabi jiray maxamed hunaym ciidamada israa'iil ayaa sheegay amaba u sheegay wakaaladda wararka a f b in askartoodu ay rasaasta fureen kadib markii ay arkeen ninka dhallinyarada ah oo bambaano ku tuuraya baabuur meesha maraysay afar iyo toban qof oo rayid ah ayaa lagu dilay beerahooda jimcihii meel ku taalla waqooyi bari jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo weerarka ayaa la rumaysan yahay in ay geysteen fallaagada alliad democratic forces ee magaceeda loo soo gaabiyo a d f ila maxalli ah ayaa sidaasi sheegay afar iyo toban qof oo rayid ah ayaa lagu dilay keynta agagaarka tuulada otmamber halkaasoo ay beerafalasho u aadeen jimcihii diodene manangalay ayaa sidaasi sheegay waana nin ka tirsan bulshada rayidka ah ee deegaanka malangay waxa uu xusay in fallaagadu ay dadka ay laayeen weerar ku kadiyeen qayb ka mida dadka la weeraray oo badbaaday ayaa warkan soo gaarsiiyey tuulada gobolada waqooyiga kivu iyo weliba ituru waxa ay ku jireen xaalad go'doomina tan iyo bilowgii bishii mey ee sannadkii hore tallaabadaas oo ilaa iyo hadda aan ciidamada u suurtagelin inay joojiyaan xadgudubyada ay geysanayaan kooxaha hubaysan ciidamada kongo iyo weliba kuwa uganda ayaa tan iyo soddonkii bishii nofembar si wada jir ah u waday howlgal ka dhan ah ciidamadan a d f ee iyagu ku sugan gobolka beni ee waqooyiga kivu duhur wanaagsan ramadaan kariim meel walba aad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington aanu ku bilownay dhakhaatiirta iyo aqoon-yahanka ku takhasusay cunnada iyo nafaqada ayaa inta badan marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan waxa ay bulshada la wadaagaan qaabka ugu habboone ay dadku cuntada ku cuni karaan maadaama uu isbedelo jadwalka cuntada la cuno maxamed faarax kibaar oo bare ka ah jaamacadda hoon ee magaalada boorama ayaa arrimahan sharaxaad ka bixinaya waxaana u waramay waryaheenna haashim sheekh cumar good waano maxamed faarax kibaar macalina ka jaamacadda caalamiga hoon ee magaalada boorama jaamacadaasoon ka dhigo kuliyadda cuntada iyo nafaqada aan ka dhigo koorsooyin ku saabsan cuntada iyo nafaqada maanta waxaan inaan soo bandhiga doonayaa cuntooyinka la isticmaali karo xilliga ramadaanta xilliga ramadaanta cuntada oo la saxaana waa shay aad u muhiima si qofka caafimaadkiisa loo ilaaliyaa ramadaantu waxay keentaa maadaama muddo badan la saman yahay halkaasi waxaa ka imanaysa qofka baahidiisii cuntada ayaa hoos u dhacaysa maadaama muddo badan auna wax cunayn markaa baahida cuntada qofka iyo waxa isku beys garaysan ama isku sar go'an iyo inta cunto cunaya baahidiis way isku soo orgo'an yihiin sidaa daraaddeed maadaama uuna dharaaroo dhan wax cunayn baahidiisii sidee loo soo kabi karaa ayaan doonaynaa in maanta halkan kaga hadalno g i t da waxa la yidhaha baa jira luqadda ingiriiska lagu idhaahdo dheefmareenka waa afka laga bilaabo ilaa cuntada habdhiska dhafshiidka dheefmareenkaasi dheecaanuu soo daayaa dheecaanadaasi had iyo jeer waxay la soo daayaa xilliga cuntooyinka la cuno dheecaanadabaa soo bixi waaya maadaama dheecaanadaasi soo bixi waayaanna sidaa daraaddeed qofka falgalladii kimikaadiyo tamartu baana hoosba u dhacaan haddaba maadaama tamartaasi wixii lagu soo kabayahay cunto noqoto cuntadeema munaasaba ayaan maanta halkan kaga hadli doonaa marka cuntooyinka ramadaanta la isticmaalo waxaan u kala saari doonaa saddex baan u kala saari doonaa qofku muxuu afturka isticmaalayaa qofku muxuu cashada isticmaalayaa muxuuna suxuurta isticmaalayaa bal haddii aynu ka horrayno qofka soomani cuntooyinka ku habboon wakhtiga afturka ee uu soonkii furayo cuntooyinkaa ku habboon inuu ku afturo qofka soomaliya waa kuwey
annagoo ortix raacaynaa cilmi baadhis lagu sameeyey laba boqol oo kun in ka badan oo qof oo adduunyada oy laba jaamicadood sameeyeen jaamacad la yidhaahdo r m t i r m i t oo ku taala dalka australia iyo jaamacad la yidhahdo virginia state of university maraykan ku taala labadaa jaamacadood research ay sameeyeen cilmi baaris lagu sameeyey laba boqol oo kun oo qof in ka badan lagu sameeyey cuntooyinka la isticmaali karo bini aadanku cimri kasta uu jiro iyo nuucu doona labyo dhidig ahaadee cuntooyinka qodob kuwan baa ka mida cuntooyinka waxaa ka mida marka qofka uu sooman yahay biyuu horraysiin doonaa biyaha faa'iidadooda way fara badanta oo xagga dambaan ka sheegi doonaa timir baa ku xigta orange liinta nuucyadeeda kala duwan baa ku xiga tufaax baa ku xiga baalka saytuunka la yidhahda baa ku xiga bahal la yidhahdo biir oonanu soomaaliga ku garan waa sida tufaaxa inta egtahay yar dhuuman tahay ayaa ku jirta waxaa kaloo ku jirta baalka cinabka la yidhahda baa ku jira waxaa kaloo ku jira cuntooyinka yare fudud ee sida haddii luxuux laga sameeyey iyo haddii laga sameeyey roodhi ay tahay waxyaabaha yaroo fudud la qaadanayo ayaaba u badan cuntooyinka afturka la isticmaalayo qofka soomani muxuu ka helayaa faa'iido biyaha iyo timirta horta
horta marka sayniska laga hadlaya waxaa la yidhaha boqolkiiba shan iyo lixdan ama ilaa boqolkiiba toddobaatan jidhka biniaadanka waa biyo sidaa daraaddeed maadaama qofka maantao dhan soomanaa biyihiisii heerkiisii biyaha jidhku maadaama hoos u dhaceen horta biyihii heerkoogii bay ku soo noqonayaan sidoo kale waxaa dhacaya wax la yidhaahdo falgalka kimikaad ama jidhku markuu tamar la soo baxayo ama qashinsaarku u dhacaya jidhkiisii wada xidhxidhnaa falgalladii kimikaad baa dib u dhacaya sidaa daraaddeed qashinsaarkii ayay fududaynayaan sidoo kale waxaa jira marka jidhku haw biyo badan maantao dhan soomaaliya biyo awaayo waxaa dhacaya waxa laydhaha skinterjirity jidhkiisu ma geegsanaanayo jidhka yar geejiyaan biyuhu waxaa kaloo keenayaan kemikaalada cuntooyinka shiidaa markuu qofkii cuntada cuno ma soo baxayaan sidaa daraaddood way soo saaraan timirta iyo khudaarta kale maxay leeyihiin faa'iido
maadada timirta la ydhaadi faa'iidadooda ugu badan waxa weeyaan maada faybar la yidhaha ku jirta maadaama qofku maantao dhan soomana calool istaag buu dareemaa calool istaagga way ka ilaalisaa waxay kaloo ka ilaalisaa habdhiska dhafshiidka adkaaday bay kor u qaadaa waxaa kaloo lagu daweeyaa waxa la yidhaahdo deficiensiga nafaqa darrada qofkan ku dhacda way daweysaa fitamiinada a iyo b n iyo b two iyo b three baa laga helaa iyo c baa laga helaa sidoo kale weyt gaynka qofku inuu cuslaado ayay yaraysaa waxaa kaloo samaysaa waxa la yidhahdo iyo habdhiska dareenka maadaama qofku maanto dhan soomanaa dareenka kabuubyu dareema ama jidhka habdhiska dareenka way wanaajisaa lafaha way xoojisaa dhiig la-aanta korba u qaadaa tamar baa laga helaa sidoo dale maadada istroogka la ydhaahdo oo qofku hadduu muddo badan soomanaad inuu kusoo boodo looga baqayo way yaraysaa waxaa kaloo ka yaraysaa qofku hadduu shiman leeyahayna hoos bay u dhigtaa waxaa kaloo kor u qaataa aragtida qofku maadaama uu soomano aragtida daciifaysa aragtida koru qaata midda kaloo kale waxay hoos u dhigtaa wadna xanuunka maado kaadmiyam laydhaha baa ku jirta maadadaba wadna xanuunka hoos u dhigta timirtu faa'iidooyinka fara badan bay leedahay qofka soomanu leedahay suxuurtana waa la cunaa saddex xabaa maa afar xabo kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahan maxamed faarax kibaar oo bara ka ah jaamacadda hoon international ee magaalada boorama kana dhiga maadooyinka cuntada iyo nafaqada oo inooga warramayay cuntooyinka bisha ramadaan faa'iidada u leh qofka sooman inuu isticmaalo xilliga uu afurayo qaybo kale uu kaga hadlayo aqoon-yahan maxamed isla cuntooyinka rabadaanka qofka sooman u habboon inuu isticmaalo wakhtiyada afurka cashada iyo suxuurta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijyadeenna dambe cuntooyinkaasi oo mid walba faa'iidada uu qofku ka helayo uu inoo faahfaahin doono aqoon-yahan maxamed haashim sheekh cumar good v o e boorama
waa hagaag dhegaystayaal halkaas aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkuna waa barnaamijkii dhallinyarada markana aanu u leexanno dhankii qasaa'idka nebi ammaanka ee bisha barakaysan ee ramadaanka heestaasi macaan ee caashakiin cilmi xaashi iyo nebi ammaankaasi aanu intaa kaga nimaadno halka kala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markanna qardho gabdho ku nool magaalada qardho ayaa isku taagay daryeelka iyo hagaajinta kitaabada qur-aanka iyo buugaagta ku dayacan xaafadaha iyo dugsiyada qaar si ay mar kale uga faa'iidaystaan ardada iyo bulshada waryaheena magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf oo la hadlay qaar ka mida gabdhahaasi ayaa warbixintan boosaaso ka soo diray inta badan waxaa goobaha lagu barto cilmiyada maadiga iyo diiniga gaar ahaan dugsiyada carruurta lagu arkaa kitaabo iyo weliba buugaag dayacan oo jeexjeexan kuwaas oo xafidaadoodu ay ku yar tahay goobahaasi gabdho dhallinyaraha oo ku nool magaalada qardho ayaa isku xilqaamay daryeelka iyo weliba hagaajinta kitaabta noocyada kala duwan iyagoo sidoo kalena dib oo hagaajin ku sameeya kitaabta iyo buugaagtaasi si mar kale ardada ay uga faa'iidaystaan ururka gabdhahan ee khadiijo ayaa taga goobaha waxbarashada iyo weliba xaafadaha iyagoo ka soo qaada kitaabo iyo buugaag si ay mar kale dib oo hagaajin ugu sameeyaan waxayna si iskoodah u wacyigeliyaan ardada si ay u asturaan buugaagta iyo kitaabada mako axmed cabduqaadir ayaa sheegtay in barnaamijkan ay si isxilqaana u wadaan oo ay tagaan xaafadaha iyo weliba dugsiyada si loo xifdiyo buugaagtan taariikhiga ah iyo weliba kitaabta alle cidda hadda sida gaarka ugu howlan waa gabdhaha munadamada khadiija bint khuweylid daaciyaadka ah gabdhahaas ayaa isu xilsaaray inay daryeelaan kitaabka qur-aanka ah inay ka soo aruuriyaan madaarista ee ciyaalada yaryar dhigtaan oo kitaabka inta badan lagu jarjaro inay ka soo aruuriyaan xaafadaha kadibna goobtan la iskugu keeno la kala guro wixii barnaamijka markaad u diyaarsan oo jildiyeyn ah iyo wixii gubid u baahan oo meel gaara lagu soo gubo dhammaanba halkan baa lagu diyaariyaa marka mas-uuliyaddaas munadamadda kuma filla gabdhaha ururka kuma filla wuxuu u baahan yahay dacmi in la siiyo qof walbaana uu mas-uuliyad iska saaro oo marka la soo aruurinayo gaarigiisa oo kale ama isaguba soo guraya qofkii mataqaanaa kala guraya marka lasoo jildiyayo dhammaan waxaasoo dhan waa loo baahan yahay gacmahooda jirbay wax ku jiraan marka kitaabka ilaahay ha loo kaco waa ujeedaan waxa halka ku tubrasaysan waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin howl iyo kharash marka bishaanna waa bishii barakeysneyd waa bisha qur-aanku soo degay waa shahrul qur-aan waaye in camalkaa lasii laba jibaaro kitaabka qur-aanka ah ilaahay loogu dhowaado dayactirkiisa iyo daryeelkiisana waa wax la ysfaray oo loo baahan yahay marka waxaan rajaynayaa ummadda islaamka ahi inta maqal doonta iyo inta arki doonta barnaamijkaas inay insha allahu ka qayb qaadan doonaan faadumo maxamuud siciid ayaa docdeeda ka hadashay dibu dayactiradan lagu sameynayo kitaabtan waxayna waalidiinta iyo macallimiinta madaarista ka codsatay in carruurta yaryar laga ilaaliyo maadaama ay iska jeexjeexayaan kitaabta cilmiyada kala duwan laga barto faaidaysiga ma aha yani keliya maal faaidaysiga waxay noqonaysaa in yani nalagu caawiyo kutubta soo guristooda waxaa weeye kutubta kutubka laba qayb baan u kala qaadnaa sida halkan ka muuqato oo kale qaybtan waxay u diyaarsan tahay in la jildiyeeyo qaybta kalena waa ujeedaan noocaas kale laga dhigayaa marka kutubta saan marka loo sameynayo dad baa sameeyey iyaga isma sameynin waa la nadaamiyey waa la kala guro jawaanadaasi ku wada jiraan kutubta waxaa loo baahan in lasoo kala guro qaybtii samaysinka diyaarkeedna la dhigo qaybta kale oo baalbaalka ahna waxaanu samaynaa waa gubnaa kutubtaana arkaysaan dhan guryaha laga soo qaaday inna waxaa laga soo qaaday madaarista qur-aanka lagu dhigto ama daar ha ahaato marka waxaan ku bogaadinayaa ama ku wacdinaya u soo jeedinayaa in ilmaha ilmo kasta guri ayay ka soo baxaan ilmuhu in lagu ilaaliyo masxafka qur-aanka kariimka lagu ilaaliyo waxaan ka wada hadalka sii jilciyo ilmaha waa ilmo yar isaga dambiilo ma aha kutubka in loo maareeyo markuu dugsiga ka imaado oo kale in maamada ama qofka kale waalidka guriga jooga in kutubka waxa weye meel la dhigo loo sameeyo guryaha waxyaabaha kale waa lagu qurxiyaa laakiin arki maysid guri iskafaalo u gaar kutubta ilaahay leh ma arkaysid waxaad arkaysaa armaajadii dharka waa loo samaynaya guriga armaajada maacuunka waa la samaynayaa armaajada kabaha waxaas dhan waa loo dadaala laakiin kalaamka ilaahay waxa weeye meel gaar ah oo la dhiga ma jirto hadday jirtana dabcan waa dhifi naadir laakiin inta badan sidaas wey qur-aanka qaabka loo qabtaa ilmaha la baraya ilmuhu gacmuhu ka dhididaa halkaasu kale wuxuu samaynaya kutubkii halkaasu bartamaha saasuu gelinaya gacantu waa dhidid kutubka waa meesha suu saa ugu haya marka wuu xoqmanaya sidaa awgeed kutubkii waa arkaysaa isagoo cusub inuu dhexda ka googoayo kale marka tarbiyada kutubka ilmaha loo qabta ilmaheena ma yaqaaniya haddaan soomaalina in marka ugu horeysa ilmaha intaana qur-aanka alifka loo bilaabin la baro kutubka sida loo qabsado arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli baahi weyn ay ka jirto asturaadda kitaabta alle iyo weliba buugaagta oo ay dayac weyn ka muuqdaan goobaha waxbarashada yuusuf maxamuud v o e boosaaso
markana wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaara wariyaheenna cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowna kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray haddii aan ku horeyno dalka ingiriiska kulankii ugu adkaa toddobaadka ayaa xalay dhex maray kooxaha liverpool iyo manchester city kulankan ayaana ku dhammaaday barbaro laba iyo laba ah iyadoo labadan kooxood ay ku kala noqdeen tartanka horyaalka premier league ee sanadkan kulamadii koob iyo soddonaad ayaa xalay la ciyaaray kooxda manchester city oo goolasha ku hormaraysay ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah kiven de brine iyo hesus halka labada gool ay kooxda liverpool u kala dhaliyeen ciyaartoydooda kale ah jota iyo mane labadan kooxood ayaa kala sarreeya hal dhibic kooxda manchester city ayaa hal dhibic ku hogaaminaysa horyaalka oo haysata afar iyo toddobaatan dhibic waxaana kusoo xigta kooxda liverpool oo saddex iyo konton haysata city ayaa doonaysa inay difaacato horyaalka oo ay ku guulaysteen sanadkii hore halka liverpoolna ay doonayso inay kasoo ridato horyaalka premier leaga ayaana maraya meelo xasaasi ah kulamadiisi kale ee la ciyaaray toddobaadkanna waxaa ka mid a kii u dhexeeyey kooxaha branford iyo westham kulankan ayaana labii eber waxaa ku badisay kooxda branford kooxda norwich cityna waxa ay labii eber uga badisay kooxda kale ee banley lester cityna waxa ay labiyo hal uga badisay kooxda kale ee crystal balas dhinaca ay dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka seraaga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda ac milan ay taako kala kulantay kooxda torino oo garoonkooda ay ku booqdeen ac milan ayaa barbaro eberi ebera waxay isla dhaaf waayeen kooxda torino taas oo ku kordhisay cadaadiska hogaanka horyaalka kadib markii kooxda inter milan oo difaacanaysa horyaalkaasi ay maalin ka hor ka badisay kooxda ferona sidaasna ay ku gashay kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka siraaga iyagoo laba dhibcood oo keliya ka hooseeya ac milan sidoo kale toddobaadkan waxay khasaare soo wajahday kooxda napoli oo ku jirtay kaalinta labaad balse u dhacday kaalinta saddexaad kadib markii ay guuldarro laba iyo saddexa kala kulmeen kooxda kale ee fiorentina ac milan ayaa hadda waxaa barbarahaasi uu ku keenay inay laba dhibcood oo keliya ku qabtaan hogaanka horyaalka kulamada kale ee ka tirsan horyaalka siraaga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ah kii kooxda sisolo ay labiiyo hal uga badisay kooxda kale ee atlanta roma oo waayadan guul gaaraysana waxa ay labiyo hal uga badiyeen kooxda kale ee salanitana yudanezana waxa ay labiyo hal uga badisay kooxda venezia oo garoonkooda ay ku booqdeen hal kulan oo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa caawa la ciyaarayaa kaasoo u dhexeeya kooxaha bolonya iyo samdoria dhinaca ay dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalka laliiga ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray iyadoo hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasina caawa la ciyaari doono haddii aan ku horeyno kooxda barcelona ayaa xalay guul adag ka gaartay kooxda levante oo garoonkooda ay ugu martiyeen kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda barcelona waxa ay uga badisay kooxda levante saddex iyo labo iyagoo goolka guusha dhaliyey daqiiqadii labiyi sagaashanaad goolasha labada ah ayaa kooxda levante waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah morales iyo molero saddexda gool ee barcelona kulankaasi ay ku badisana waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah ubameyeg petri iyo dijon kulamada kale ee ka tirsan horyaalka laliiga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii kooxda asasuna ay hal iyo eber uga badisay kooxda alves real sociedadna waxa ay labiyo hal uga badiyeen kooxda ilja oo garoonkooda ay ku booqdeen hal kulan oo ka tirsan horyaalka laliga oo ay hogaaminayso kooxda real madrid ayaa caawal ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha rio volcano iyo valencia wararkeennii cayaarahana waa nageynta
cabdulqaadir samakaab ayaa nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo toos washington idinkaga imanaysa markana aanu dib ugu laabanno kaalimihii heesaha iyo weliba nebi ammaanka nala dhegaysta heestan
adigoo ka maqan dunidani muggeeda mawla kugu qoray towraad meerisyada injiileed musiyaciisa dadkoodii madal uga sheege muslima goortuu nagaash maqlay mucjizadade dhagaadad musmaarka hawdaan maqlin warkaage mushcarad markii aadu timid asaartii madiine nabigeenna igu maran waaqoodo amatiisa iga maran kama maarno madxigiisa igu mudan uquuqadii nabigeenna igu maran waaqoodo amatiisa iga maran kama maarno madxigiisa igu mudan carshiga mudanba ubaal mustareex dhaqaqo maqam iyo haybad ku kursigii mugdhaqo isbedel muuqda muxamed dhacay dhalashadade maxaa nuur iyo iftii samadii maseeyey dhagahaddad musmaarka awdaan maqli warkage mushcarad markii aadu timid asaartii madiine uquuqadii nabigeenna igu maran waaqoodo amatiisa iga maran kama maalmo madxigiisa igu mudan uquuqadii nabigeenna igu maran waaqoodo amatiisa iga maran kama maalmo madxigiisa igu mudan mawjada irar iyo iday maayada ka baqdo min baytilmacmuur ilaa maka marinka joogto mustafe awgaata majidku mashquulsanayde dhagaadad musmaarka awdaan maqli warkaage mushcarad markiyaadu timid asaartii madine muqubadii nabigeenna igu maran waaqoodo amatiisa iga maran kama maalmo madxigiisa igu mudan muxubadii nabigeenna igu maran
cumar aadan dugsiye iyo qasiidadaasi muxibadii nebigeenna igu maran waxa ay gebageba u ahaayeen idaacaddayadii duhurnimo tan iyo intaynu mar kale dib u kulmayno waa jacfarku kayo idinku dhaafaya nabadgelyo